guddoomiyaha mudane cabdiweli ibraahim muudey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka aana kusimaha guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaan rabaa munaasabadan qiimaha iyo qaayaha badan inaan uga mahad celiyo qaybtii iyo dadaalkii ay ka qaateen guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi oo shalay halkan noogu furay iyo galabtay oo uu noo soo xirhayo kusimaha guddoomiyaha aana ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabdiweli muudey oo galabta halkan munaasabadan noogala soo qayb galay qiimahee iyo qaayaha le xiritaankeedii waxaan rabaa inaan mudane guddoomiye inaan kaloo u mahad celiyo guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan mudane afrax waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo guddoomiyaha guddoomiyaasha dowla golayaasha dowlad goboleedka oo nagala soo qeyb galay labadii maalmood ee halkan aan fadhinayna si buuxda hawshaa nogala qeyb qaatay waxaan rabaa mudane guddoomiye sidoo kale inaan halkan uga mahad celiyo guddoomiyaha guddiga baarlamaanka guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xubnihiisa ee halkan uga soo qeyb galay waxaan kaloo umahad celinayaa xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dastuurka ee afrax madaxda u yahay iyo kaalintii halkan ay ka qaateen waxaan kaloo umahad celinayaa guddoomiyaasha iyo guddiyada baarlamaanada dowlad goboleedka ee galabta halkan heshiiska ay ku saxiixeen waxaan u mahad celinayaa howlwadeennada bahda warbaahinta dhammaan intii qayb ka geysatay mudane yaali marweyin waxaan rabaa salaan kal iyo laaba anigoo ku hadlaya magaca madasha iyo kaygaba inaan u mahad celiyo dhammaan intii gacan ka geysatay inay munaasabadaani sidaan qurxoon ay u qabsoonto mudane guddoomiye waxaan la inkiri karayn halkan inaan nimaadno ujeeddada shirkaani mudane guddoomiye waxay ahayd in maadaama dastuurkaani muddo dheer oo shacbiga soomaalidu ay ka niyad jabeen wakti ay filahay inuu dhammaado inuu dhammaan waayey mar walbana uu ka bixi waayey qabyo qoraalka uu ka bixi waayey waxay ahayd ujeeddada ugu weyn oo madashan loo qabtay sidii dastuurka kan loogu dhoweyn lahaa dowlad goboleedyada shacbiga soomaaliyeed degmooyinka iyo tuulooyinka ay degan yihiin dadka soomaaliyeed in loo dhoweeyo si qof waliba uga qayb qaato kaalinta uu ku leeyahay ayay ahayd madashaani waxa ay ka samaysantay galabtay waxaad goobjoog u tahay ama kulligeen aan u nahay inay madashii dhisantay waxay waxay ahayd dastuurkani waa socon waaye iyo waa la luga jiiday iyo xani ha ku harto galabta waa loo dhan yahay waxayna galabta u dhan yihiin dhammaan madaxdii baarlamaanada dowlad goboleedyada madaxdii baarlamaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo howlwadeenadii guddiyadii arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedyada iyo cid waliba galabta halkan inay commitmentigeedii ay ku saxiixday waxaan ilaahay ka rajaynayaa ilaahay inuu noo fududeeyo shaqadaas adag oo culayska badan oo dhibka badan oo u baahan dulqaadka iyo saburka iyo dadaalka u baahan waxaan ka codsanaynaa dhammaan madaxda qaranka soomaaliyeed madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo shacbiga soomaaliyeed meeluu joogo gaar ahaan ganacsatada soomaaliyeed in lagu taageero madashaan in lagu taageero inuu taabagal noqdo riyadoodii ay rimowdo inuu dhaqaaqo u dhaqaaqo muxuu ahaa dib u eegidda iyo muxuu ahaa geedi socodka dib loogu eegayo dastuurka marka mudanayaal marweyn walaalayaal runtii waxa weeye baahi weyn baa meeshaan ka muuqata waxaan ka codsanaynaa dhammaan madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda baarlamaanka iyo shacbiga soomaaliyeedba hawshaasi waa hawl u baahan in qof waliba kaalinta uu ku leeyahay uu ka qaato intaa kadib wixii halkan la gaaray ku noqoshadeedu iyo akrinteedu uma baahna waxaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo walaalkay guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka koowaad ahna sihayaha guddoomiyaha golaha shacabka mudane cabdiweli ibraahim sheekh muudey inuu galabta halkan munaasabadan taladiisii iyo tusaalihiisii iyo dardaarankiisii inuu noo soo jeedo mudane ku soo dhowow walyatafadal